waa ku salaamayaa adiga iyo dhegeystayaashaada oo dhan arrintan arrin muddo soo socotay bay ahayd haddaanu nahay khaatumo state of soomaaliya ummadda dhulkan ku nooli waxay soo arkayeen dad soomaaliyeed dad soomaaliyeed oo weliba aada iyo aada iyo aada uguna dhifoon iyo kaan cidina wacyigelinayn gacanna ku siinaynin inay midnimada soomaalida iyo madax banaanida soomaalida iyo taariikhda soomaalida iyo mustaqbalka soomaalidaba inaynu cidna marti uga noqon cidna magan uga noqon meesha qura ee hadda shantii sane ee ugu dambeysay dagaalla ka socdeen dad badan oo boqolaal ah ana kaga dhinteen waxa weeye dadka aagan sool iyo sanaaga iyo cayn ku nool oo dagaalla ay kusoo qaadeen qolyaha aanu deriska nahay eela annaku waa kala goynay waa ka goosanay soomaaliya annaku taasaa cid walba oo soomaaliya u caddayd maamulka iyagii baanu samaysanay shuruudihii layska rabay oo dhan baanu buuxinay waa ka weynay wax taakule iska daaye wax xitaa garowshiiye ah dawladda federaalka ah waa ka weynay waa u dulqaadanay waa u dhabar adaygnay waxaanu see nasiib daro hadda aragnay annaka qura maahee dawladdaas federaalka ah ee xamar joogta waxayn soomaali u haysaanba muuqan waxaan aragnay shirarka ay gashay habka ay ku tilmaantay xigsiga laba kun iyo lix iyo toban habka uu qorshaha u yaala istaraatiijiyada u yaala waxaan u aragnay inay waddanka kala goynayaanba somaliland ba awal lagu dhaleecaynayay inay iyagu oo madaxweynuhu shaksiyan uu meel walba kaga hadlayay ku khudbaynayay habkan federaalkaanu wadnaa waa hab haddii iiraan iyo shabeellada dhexe maamul samaystaan wax damboo noo hadhay ma jiro marka haddaad bahda aad tihiin saxaafadda dee waxaan in la fiiriyo ooba la arko oo annaku waaba arkaynay dee waa horaba ummaddu ay la socoto magaalo la yidhaaho cadaadaan tegay sidaa hadda dhowr bilood laga soo joogo mar lagu caano shubayo lagu caleema saarayay madaxweynaha gobolkaas galmudug madaxweynuhu wuu joogay halkaasuu kaga khudbeeyey halkaa iyadoo laishor fadhiyaana madaxweyne waxaad hadda sheegaysaa ee ku kacaysaa waa in dalabkii hore ee waqooyiga ee ingiriisku xukumi jiray barnaamijkaaganba inayn ka muuqan waa qoslay u arrintaa bal waxbaanu ka qaban doonaa arrintaa waxba lagama qaban arrinta soomaaliya maanta ka taagan ama dhinaca nabadgelyada ama dhinaca madax banaanida iyo sharafta iyo ilain adduunku waxbuu ku dhaqmaa qaramada midoobay lagama mid ahaa ama a u ama islamic leaguean ama arab league number baan ka ahay ma aha oo shirun laga qayb galee dee dawladdii inay leedahay awooddii ay arrimaha ku ururin lahayd hoggaanka u dhufan lahayd ummaddan tabaalaysan ee dagaallo badan oo muxuu ahaa waddanka gudihiisa ka socday ama kuwo qabaa'il oo isdilaya ama kuwo xagga arrimaha diinta laga dhiganayo sababta laisku dilayo dagaalladaas sokeeye ismaandhaafka intaas oo dhan baa socotay waxaa muuqata in haddana wax gacanta ugu jiraaba ayayan jirin haddii aada fiirisid saxeexaa iyo cidda saxeexaysa shirkaa lagu qabtay garoowe ee prime ministerkii qaranka iyo guddoomiyaha muxuuha madaxweynaha soomaali puntland ay kala saxeexdeen bal fadlan waxaad fiirisaa cidda joogta meesha cidda saxeexaysa ama markhaatiga ah ama le annakaa damaanad qaadayna waxa ay dawladda dhexe iyo dawlad goboleedka puntland heshiisyada ay galeen annakaa damaanad qaadayna inay hirgalaan quray annaga waxay noogu muuqataa wax gacanta markaa ugu jira dowladda federaalkii guud ahaanna inayan jirin annakana annaka oo intaa usoo dhimanay oo usoo rafaadnay oo u dulqaadanay waxaanu gaadhnay maraanan dadka iyagii ku qancin karaynin hala adkaysto hala dhabar adeygo dawladda ha laga dambeeyo meel marka xamar ilaa maalintii la doortay ilaa maanta magaalooyinkan ay sool iyo sanaagiyo caynka ka kooban tahay iyo dadka bulshadayada diyaasfarada dibadaha jirta waxalaala wixii dawladdaas uu ku kacdo ama go-aana ah ama sanad guura ah mid walba dadka ugu horeeya ee usoo bambaxayay bay ahayd wax nagaga soo noqday siyaasaduna waxay ku fiican tahay waddaduna labada dhinacba inay u socoto waxaad una moodaa annaka unbaaba ka hadhi weynay eh oo islahayn bal hala sugo oo hala sugo oo hala sugo waxaanu gaadhnay mar aanan dib u sugi doonin xiriir dambaanu la yeelanaynaana ma jiro wax hadda naga dhexeeya oo aanu rabno inaanu uga qayb galno barnaamijyadan iyo waxan ay wadaan ay leeyihiin hab dawlad iyo federaal iyo waxbaan samaynaynana farahaanu kala baxnay annaka dawladda dhexe cid hadiyad nama bixinayso oo hadiyad cid nooma siinayso puntland iyo somalilandna nooma siinayso meeshaana fidnada ka soo socota iyo xasilooni la-aanta ka socota iyo kuwo ka faa'iidaystaan khayr badan ba lahayn oo ka faa'iidaysta oo xag jira annaka walwalkaasay nagu haysaa dawladdaasuna garashadeedii waa kalaanahay dareenkeedii waa kalaanahay leadershipkii laga rabay waa kalaanahay wax aanu ugu xilanno oo maanta aanu ugu xilano waa ka la-anahay macnaheedu maaha annaku haddana iyaka iyo cid kala toonna midnimada soomaalida iyo qarannimada soomaalida cidna marti uga noqon mayno cidna magan uga noqon mayno laakiin maamulkaa jira wax xidhiir oo dambe aanu la yeelanaynaana ma jiro xitaa hadday iyakuna soo dalbaan oo yidhaahaan bal halaysu yimaado waa ballan maamulkaasi intuu jiro inaana wax xidhiida oo dambe ilaa ay meesha ka baxayaan inaana la yeelan
waa gartay waxaa soo hadal qaaday heshiiskii dawladda dhexe iyo maamulka puntland dhex maray maxaa hadda u gaara oo ay puntland heshiiskaa ka faa'iiday oo ay gaar u heshayo dawlad goboleedyada kale ay uga duwan tahay baad is leedahay
waxay uga waxay uga duwan tahay maamul goboleedka puntland dawladii federaalka iyo madaxweynaha khaasatan lahaystayaal bayba u haystaan in marba markay doonaan haddii xitaa maamul goboleeda iyo dawladda dhexe iyo madaxweynaha iyo xukuumaddu ay ra'yi keenaan puntland inay tiraado annaku ma ogolin haddaan kan iyo kan iyo kan annaka noo naloo ogolayna ma yeelayno waxaa nasiib darraa waa run dadka dhulkan ku nool sool iyo sanaag iyo cayn siyaasiyan kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan bishii august kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo sideed odayaal baa ka qayb galay shir garowe lagu qabanayay dawlad dhexe oo markaa shaqaynaysay ma jirin arrimo uun nabadgelyada iyo in lagu mintido fadqalalo sidii loogu hortegayo yaa ku kaliftay inaynahaan maamulkaa aan ka qayb galno oo wada samayno haddayan dadka sool iyo sanaag iyo caynshirkaa ka qayb gelinna wax puntland la yidhaaho oo dhismi kartayna ma jirin waxaase soo baxday iyana dad uun dantooda oo kooban oo aagay degaan iyo magaalooyinkooda aanba soo dhaafaynin waktiga kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo sideed ilaa maanta maamul puntland la yidhaaho oo raad ku leh sool iyo sanaag iyo cayna ma jirto nimad odayaalo marba ay xoogaa cadquureeda u tuuraan oo yidhaahaan isla sawiraan mooye xalaala wax laga qabtay ma jiro muddadaasna madaxweynihii bilaabay cabdillaahi yuusuf kii ku xigay cabda muuse kii ku xigay faroole ka maanta jooga waxaan intaan anigu xusuusnahay mar lagu aanashubayay garaajama garaad cali oo bishii may bay ahayd baan u malaynayaa laba kun iyo lixdii yaa cadda muuse saacada yimi laascaano intooda kale wadadaas garoowe iyo gaalkacyo iyo boosaaso isku xidha suuliya sanaaguma soo dhaafin iska daa waxay u qabtaan dadku waa ka quusteen waxay go-aansadeen sidaad ka war haysaan oo shirar badan qabteen inta dawladda joogta iyo inta dalka gudihiisa joogta shirar aan meel kale oo soomaaliya lagu qaban ilaa afar kun shan kun oo wufuuda isu timi magaalada talaax isugu timi dadkaasi waxay leeyihiin saddex iyo toban isim saddex iyo toban kuba waa joogeen ilaa boqol iyo lix kaaba qabiil ama caaqil bay leeyihiin sideetan wax ku dhoobaa joogay culamaa udiinka oo durug kala badanaa meesha joogay dadka dibadda kuna qurbajoogtay baa joogtay ururada bulshada haweenka dhalinyarada intuba waa joogeen bil buu shirkaasi socday dawlad dhexe iyo mid international ah iyo n g o kuumi iyo taana samaysay ma jirto waxay go-aansadeen in ay noqon maamulkooda ay samaysan doonaan bishii january labiyo tobankeedii laba kun iyo labiyo tobankii iyo maamulkoodaa samaysteen dastuurkoodiibay samaysteen golayaashii loo baahnaa ee ka odayaasha ee dhaqanka ka baarlamaanka xukuumadday samaysteen hawlahoodaasna waxay wax badan ba ay hirgelin lahaayeen dagaalkaa midna siyaasad yahay midna dagaal xabadba ah oo gacanka hadal ah yaan labada maamul ku hayeen taasaa xayirtay laakiin dadka dhulkan ku nool waa tashadeen go-aankoodiina kaasuu noqday waxaan arkayaa halkaa lagu ku saxeexan beelidii isu yimi kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo sideed hadda halkanay ku shiri doonaan garoway ku shiri doonaan baarlamaanka puntland iyo madaxweynaha puntland yaa xulaya golaha sare sanadka ee baarlamaanka ee federaalka ah iyakaa xulaya baarlamaanka dadka uga qeybgelaya sool iyo sanaaga yahay waxaana la leeyahay waa four point five oo laysku hayay oo ay qaateen laakiin waxaa hawl fududeen loo siiyey puntland in la yidhaaho arrimaha sool iyo sanaag iyo cayn idinkaa ka mas-uula dee cid bixin kartaa ma jirto hadday wuxuu qabiilooyin tahay marka waxa afka laguba dhufto war meel kale oo laleeyahay qabiilooyinka kuwa iyo kuwa iyo kuwa waxay hoos imanayaan qabiil hebelow hebelow hebelow sharaf darrada iyo quursiga iyo maangaabnimada taa ka muuqataana waa ta nagu kaliftay awalba annaka iyo puntland afar faatixo isuma diri jirin inaanu xidhiidhka u goyno xamar cadownimadaas iyo quursigaa iyo maangaabnimadaa ka muuqata yaa nagu kaliftay wax danay soomaaliya u hayaana inuusan jirin gaar ahaanna annaka waxay noo hayaan inuusan jirin madaxweyne cali khaliifado mahadsan laftaada marka loo eego waajibaadkaaga iyo maalintii lagu doortay ilaa maanta dhaqaaqaadu aada uma muuqan dawladdaadu inaysan dhaqaaqin oo aysan waxqaban baa lagu dhaliishan yahayo eed baa loo hayaa maas leedahay adigu laftaadu horay uma socon oo waxqabadkaagu aada uma muuqdo
wallaahi saaxiibow hadal aan xog badani ka muuqan aan war badan weeye war meel aad dagaal kula jirto ciidamada somaliland magaalada laascaanood ee caasimada sooliya sanaag iyo yocayn iyo ka haysta ciidamadooduna waxay gaaf wareegayaan aagan iyagoo baabuurtoodii iyo technikadoodii wada waxaan u dhimanaynaana waa midnimo soomaaliyeed hadday ugu yar tahay kun nin baa nagaga dhintay dagaaladaas meelaad hadda laga yidhaaho waxba ma aydan qaban warta aada xamar la joogtaan oo ilaa saddex bilyan oo doolara la siiyey maxay qabatay haddiise intii garawshiye laga heli lahaa maxay u qabatay khaatumo shilin ma u sheegan kartaa hal shilin dawladdan dhexe ma u sheegan kartaa khaatumo war meeshiiba haddii ay markaa noqonayso idinkaan muuqan muuqashadii waxyaala aanu ka maageynay baa jira dagaallo ay somaliland nagu hayso oo aanu ka baqaynay inay noqdaan dagaalo bulshadu oo aan kuba ekaan ciidamo ceyrsanaya iyo kuwa iska daafacaya ee ay noqoto aaggaa la wada dego in dab lagu qabto annagu waxyaalahaanu ka maageynay bay ahayd meeshaanu garawshiiyo iyo bogaadin aanu ka heli lahaynna abaalgudka yagii wuxuu noqday idinka oo saxaafadna inaad tidhaahda maxaad qabateen adeerow maxaadba qaban kartaa saddex bilyan baa wax lagu qaban waayey oo xamar wax muuqda oo loogu qabtay mashaariicdaa dawladda turkigu ay samaysay mooye wax kaloo loogu qabtay ma la hayaa ciidan qaran ma la dhisay mise ciidan qabiil baa la dhisay wax loo qabtay oo kaabayaasha dhaqaalaha miyaad haysaa wax waxbarasho loo qabtay miyaad haysaa wax caafimaad loo qabtay miyaad haysaa madaxtooyadii baa hoobiye weli lagu garaacayaa war haddaad su-aashan tan oo kale la odhanaysaan ma aydan muuqan adeer layskama muuqdo waxa meesha yaal iyo duruufta taalla inaad u timaadaan oo aragtaan oo dadkana say u mintidayaan oo ugu mintidayaan nabadgelyo iyo ka gudahoodana inay kala helaan waxa u hadhayna ay daasacdaan dhulkooda ayna ku mintidaan ku mintidaan ku mintidaan midnama soomaaliyeed baanu ka badin weyne haddii abaalka iyagu noqo maxaad qabateen waana si daro taariikhdana waa isqoraysaa taariikhdana xamar iyo xasan xasan sheekh maxamuud ma qorayaan waa gartay mudane cali khaliif adoo mahadsan go-aankiinan aad qaadateen oo cilaaqaadka aad ugu jirteen dawladda dhexe ee soomaaliya waxaad sheegtay inaad dib aadan uga noqon doonin haddii xitaa iyaga ay idinla soo hadlaan oo idinla soo xiriir sameeyaan ilaa laga bedelayo marka suuragal ma tahay in go-aankiinan adag uu idinku khasbo ama uu suurogeliyo inaad la hadashaan oo aad aada ogolaataan wadahadalka somaliland
war arrintaasana waxay noo taal somaliland iyo shaydanland wax alaala wixii annaka danaha iyaga aanu ku gaadhayno annagaa ka tashanayna annakaa eegayna waxa dantayada iyo badb ilaah baa wax badbaadaya badbaadadayadu meeshay ku jirto cidaanu fasax uga qaadanaynaana ma jirto cidaanu xitaa war ahaan iyo tixgelin naga mudan aanu kala tashanaynaana ma jirto waxayna baday dantayada inaanu si kooban hadda ugu mintidno leanao dagaal baa meel walba nagaga socda somaliland baa nagu haysa oo dhafoor xabadda nagaga haysa puntland inta quray awoodaa waa xoogaa dhaqaala ah inay odayaashayada iyo dad iyo meelahan joog jooga oo duleed jooga inay waxu tuurtuuraan waxaasaana lagu hayaa iyagaanu ka gilgilanaynaa dantayadaanuna hadda wixii hadda ka dambeeya isku soo koobi doona natacaamal maca shaytaan xitaa alaala wixii aanu anaku isku badbaadinayno ee dantayada ku gaadhaynana waa waa la shiraynaa laakiin talo iyo ummadda oo wada socota wax nin iyo laba iyo dhowr qof ku kooban iyo xitaa khaatumo maamulkeeda ma ahee bulsho weyntaa dhulkan sooliya sanaag iyo cayn ku nool yaa arrimaha ka baaraan degaysa waa ka dignay waa ka dignay waa ka dignay cidina dheg waa u jaqan weyday sidaa awgeed baanu go-aankaa kama dambaynta u qaadan